shirkan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka shaqaalaha rayidka soomaaliyeed ayaa lagu doortay hogaanka ururka shirka ayaa dhanka kale waxaa lagu taageeray dadaalka dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay ugu jirto in dalka uu gaaro nidaamka doorasho ee qof iyo cod ka ah taasi oo ay tilmaameen kasoo qaybgalayaasha shirka oo idil inay tahay mid fursad ballaaran u ah ummadda soomaaliyeed xasan xirse ulsite gudoomiyaha ururka shaqaalaha soomaaliyeed iyo doctor salaad muuse cali oo ka mid ahaa siyaasiyiintii shirka ka qaybgalay ayaa si weyn dowladda ugu taageeray nidaamka dardargelinta doorashada qofka iyo codka ahi waxaan u socnaa election iyo one man one vote ayaa loo socdaa teendho iyo iyo wixii kale waa dhammaatay sheekadaas waxaa loo socdaa inay dadku codkooda dhiibtaan waxaanan mataqaanaa ugu mahad celinayaa dowladda federaalka ah madaxweyne ugu horeeya iyo prime ministerka iyo guddoomiyaha baarlamaanka inay ku dhiiradaan ayadoo la leeyahay ma qaban kartaan ma waxay kartaan looma dhamma ayadoo lagu hayo inay geesinimo inay ku dhiiradaan aliise afar cutub bayna inay mataqaanaa baasgareeyaan sagaal noo dhiman tahay qayb kale noo dhiman tahay toban sagaalan balanaya codaqadu noo dhiman tahay ayadana waxaan rajaynayaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka jooga inay ku dhiradaan inay boobsiyaan oo dastuur xalaal ah inay ka soo saaraan meesha oo la baasgareyo oo lagu shaqeeyo ila waddan aan dastuur lahayn waxaa maan labaatan shan tana kumeel gaar lagu hayay marka sharaf bay noo tahay in mataqaanaayay inay guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo xukuumadda dan qaran inay ku dhiradaan aad iyo aadaan mataqaanaaya ugu hambalyeynaya okay waxaan kaloo ku hambalyeynayaa dowladda federaalka haddii laga soo reebo dastuurka inay axsaabta furtay amnigana ay sugtay aad iyo aadaan ugu hambalyeynayaa markee magaaladan waan arkay anu bersonal soo arkay in mataqaana maalin kasta la soco karo hameenka la soco karo wax kasta la socdo ku shaqaystaan amnigii dowladdii ay noqotay dowlad bermanent ah ay shuruucyo qortay oo baarlamaankana ansixiyey madaxweynahana ou dikreeto ku qoray ayaa ururadii ama xisbiyadii hor loo ansixiyey oo shahaadooyinkii la siiyey ayaa waxa loogu yeeray inay mar labaad isdiibaan geliyaan annagoo fursaddaasi ka faa'iidaysanayno annagoo jecel nidaamka iyo sharciga aan ku dhaqanno naadadaasi ayaan qaadanay waddankeennii hooyo ayaa nimid xisbigii shaqaalaha soomaaliyeed fikraddiisa waxay ka soo bilaabatay markii uu socday shirkii dib u heshiisiinta soomaaliya ee lagu qabtay eldrod waxaan nasiib u yeelanay inaan mar labaad maskaxdaasi oo ilaahayna siiyey aqoonteeduna aan leenahay inta cimrigeennu ka dhiman inaan waddankan u shaqayno si daacadnimo ah